habeenkii xalay waxaa magaalada caasimada ah ee muqdisho gaar ahaan xarunta dembibaarista ee c i d da taas oo u dhexaysa soobe iyo lambar afar ka kacay deb xoogan kaas oo aan la soo warin wax khasaare ah oo ka dhashay debka ayaa waxaa la sheegay inuu koronto ka dhashay waxa uuna si gaar ah kaga kacay qolka ciidanka ilaalada ee xaruntaas xaruntan debka ka kacay ayaa waxaa gudaheeda si gardaro ah ugu xihan maxaabiis badan oo muslimiin ah kuwaas oo muddo ku xihan iyadoo ay dhacday in ciidamada dowladda federaalka ay dhibaatooyin daran u geystaan dhanka kalena waalidiinta ka qaata lacago badan oo baad ah war ka soo baxay taliska ciidamada booliska ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in wax khasaare ah uusan geysan debkan xalay ka kacay xarunta c i d da dababka nuucan ah ayaa waxay waayihii dambe kusoo badanayeen magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin muqdisho hargeysa iyo magaalooyin kale oo waddanka ka tirsan